sharaf xasan sheekh aadan kuma cusbo dhagaha dadka soomaaliyeed ee inta badan falanqeeya siyaasadda soomaaliya goordhow oo maanta magaalada baydhabo waxaa ka dhacday doorasho lagu dooranayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya bilowga shirkan iyo abaabulkiisaba waxaa lahayd dowladda soomaaliya laakiin mar dhexo ay isqabteen madaxda dowladdu shirka ayaa lagu kala booday nin kastana waxaa u muuqatay doorkiisa siyaasadeed ee shirkaasi inuu meesha ka weecday marka la eego sharaf xasan sheekh aadan si deg deg ayuu uga soo dhex baxay dhammaan dhinacyada waa nin lagu yaqaan kafaa'idaysiga siyaasadda qabow iyo weliba sidoo kale galaangalka siyaasadda uu saameyn xoogan ku leeyahay sharif xasan waxaa lagu yaqaanay nin siyaasad adag leh mar kasta daaha gadaashta ka aabulo siyaasadda uu rabo isagoo aan imaan fagaarayaasha iyo saxaafadda midkoodna waa nina sii badan marka la eego meelaha uu ka soo badbaaday sharif xasan waxaa lagu sheegaa ninkii la degay dowladdii kumeel gaarka ahayd markii hor si kale loo dhigana waa ninkii abaabulay fashilkii doorashada ee sheekh shariif sheekh axmed waxaa la rumaysanaa sheekh shariif inuu soo bixi lahaa haddii uusan jaanta la dhigin oo uusan la qabsan maalintii u dambaysay ee doorashada sheekh shariif shsharif xasan sheekh aadan oo inta badan lagu tiriyo xubin siyaasaddiisa hadba meeshuu arko ka dheelaa waa guddoomiyihii baarlamaanka ahayd ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee dalka soo gelisay ciidamada etoobiya waa ninkii u horreeyey ee guddoomiye baarlamaana ee baarlamaanka soomaaliya isagoo guddoomiya uu xakamayn waayey fadhigii baarlamaanka taasoo kalistay in mudanayaashii guddoomiyaha uu ahaa ay kuraas isla dhacaan deetana uu hoteel ka mida magaalada nairobi kaga dhawaaqo natiijo doorasho oo muujinaysay in ciidamada sheeye ee safka hore la diiday xilligaas oo dowladda uu guddoomiyaha baarlamaanka ahaa ay marti u ahayd dalka kenya sidoo kale waxa uu si keligitalisnimoah ama qariska xoornimoah u tegey muqdisho waxa uu hoggaanka la yeeshay oo uu xiriir fiican kala dhexeeyey hogaamiyaashii dagaal ee muqdisho waxaa la leeyahayba xilligaasi waxa uu marti u noqday maxamed khanyare afrax oo markaas ahaa xubin firfircoon oo ka mid a dagaaloogayaashii muqdisho intii midoogii maxaakiimtu aysan meesha ka saarin fursadda maxaakiimta sheekh sharif ma uusan beeldarayn waxa uu ka mid noqday isbaaysiga xorta ahaa ee magaalada casmara ee dalkaasi elsireya oo dalka uga baxay markii ciidamada etoobiya ay si toosa ula wareegeen guud ahaan soomaaliya waxa uu sidoo kale sharif xasan xilligaa kadib ka mid noqday madaxdii a r s-ka ee magaalada jabuuti dalka jamhuuriyadda jabuuti labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta mudane la yimid inkastoo markaas dheesha looga guulaystay waxa uu qayb lixaadla ka soo qaatay kaalin kasta oo siyaasadeed oo xilligaa wixii ka dambeeyey taagnaa waxa uu qayb muxuunla ka ahaa inuu ama uu abaabulayba inuu meesha ka tago cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaarihii dowladda sheekh sharif sheekh axmed ee cabduweli caligaas ka horreeyey waxaa lagu tiriyaa shariifku inuu yahay nin hadba siyaasaddiisa si fudud ula socda waxauu muddooyinka dambe oo dhan abaabul ugu jiray dhismaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo magaalada baydhabo dhismihiisu uga socday doorashada maanta uu guulaystayna waxay ka dhigan tahay inay tahay mar kale siyaasadda soomaaliya jub meeshaadi joog sheekada muhimka ay tahay in la xuso waxa ay tahay magaalada baydhabo ee gobolka baay iyo weliba maamulka koonfur galbeedba shariif xasan sheekh aadan ma qarin kartaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa la ayidsan yahay inuu yahay ruuxa ka dambeeya guulaysiga shariif xasan sheekh aadan madaxweynuhu wuxuu muddo dheer ka gaabsaday in shirka la joojiye marka laga reebo maalintii u dambaysay oo wax kasta ay kala dhaceen inuu soo saaray communikey ama war saxaafadeed muujinaya in looga baahan yahay dadka baydhabo ku shiraya in laba toddobaad shirka haka la geliyo guusha uu gaaray sharif xasan sheekh aadan madaxweynaha maanta la doortay ee maamulka koonfur galbeed waxay ka dhigan tahay laba kun iyo toddoba sidii xaalku u ahaa siyaasadda soomaaliya sharif xasan sheekh aadan waxa uu maanta la degay oo siyaasaddiisa uu baandheeyey guddoomiyaha baarlamaanka profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo isku beel ay ka soo jeedaan sharif xasan waxaa lagu yaqaanaa nin hadba siyaasadda markii dhan looga guulaysto dhanka kale si toosa ugu dagaalgala guusha uu maanta gaarana waxay la mid tahay tii uu profesor cusmaan jawhari kaga guulaystay baarlamaanka federaalka ee soomaaliya doorashadii dhoweyd ee laba kun labiyo toban lama garan karo halka siyaasadeed ee iminka u jaan qaadayo jawhari oo aad moodo inuu siyaasadda aad ugu dhiicsan yahayna saaka waxa uu goor hore ku dhawaaqay inaan la aqbali karin natiijo kasta oo maanta baydhabo ka timaada natiijada timid waa la iska filayey waxayna ahayd guusha uu maanta gaaray sharif xasan sheekh aadan